الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد الدرس الرابع عشر كأفراد ألقاب المحدثين مقعيدا محدثين waxyaabaha culimmadu markaas ay ka warramaan waxaa ka mida baab loo yaqaan alqaab lmuxadisiin waxaa looga socdaa alqaab lmuxadisiin magacyada amba naanaysaha culimmada ahlxadiisku ay leeyihin marka waa magacyo awsaaf xambaarsan oo lagu sifeeyo cidda ka shaqaysa amba ku hawlan xadiiska laakiin magacyadaas markaas way kala duduwan yihin waxaa la yidhaha alqaab almuxadisiin asalka kelmadda alqaab laqab waa naanaysta waxaa la yidhaha maa ashcara bidam bilmadxi aw iddam laqab waxaa la yidhaha maa ashcara bilmadxi aw addam waa wixii ku tusa amba ku dareensiiya ammaan amba waxa weeye dhaleecayn naanays yani macnahu ninkuuu naqaan weeye naanaysi midna waa mid ammaana midna waa mid aan dee wanaagsanayn oo waxyaaba qofka in uu leeyahay naanays looga dhigo marka halkan laakiin alqaab lmuxadisiin taa macnaha naanaysta ama ah waa alqaab macnaha guud ee markaas ammaan iyo dhaleecayn ba noqon karta kuwan waa alqaab markaas kutusaaya madxi iyo waxay markaas ammaan waxaa looga socdaana waxa weeye magacyadooda ayuunbaa looga socdaa ay leeyihiin oo magacyo markaas kala duwan macaani kala duwan xambaarsan oo alxadiisku ay leeyihiin waxaana lafdiga laqab loo isticmaalay yacani weynayn iyo tacdiim iyo kor u qaaditaan alqaab lmuxadisiin marka waa magacyada muxadisiintu ay leeyihiin culimmada xadiiska ku howlan ee ka shaqeeya alqaabta waxaa ka mid a waaxid daalib alxadiid qofka xadiiska dalbaayee baranaya xadiiska amba warintiisa ha noqoto amba macnihiisaba ha noqoto waxaa leeyahay daalib alxadiid ayaa la odhanaya اثنين المسند مسند المسند وبكسر النون راوي مسند أما شيخ مسند هذا مغسو واللقب أما هو مقع وحوية وحلا يرى الذي يروي الحديث بسنده قفك حديثك السند كيسا كسوري أي واحد علماء يقنا المسند وواحد كوار كيسا يعني فلان من فلان المسند أما مسند أهل بلدة كذا أما الشيخ المسند معنى هذا واحد هو الشيخ أحاديث كسورية سنة وعصر عصر الرواية أحاديث الكالورين شري قفك حديث أسانيد أولي سنة كان مركز كسورين أي واحد لوري مسند isku midna ma ahayn waqtiyada hore qofka xadiiska saaniidii xidhiirsan kusoo warinaya oo qofka noocaasoo kale de waa loo qasin jiray waxay culimmadu ku dadaali jireen in axaadiista laga qaato ilan axaadiistii sanad xidhiirsan buu kusoo warinaya marka qofkaa xadiiska sanadkiisa kusoo warinaya maxaa la odhanaya musnid ayaa la odhanaya bikasri nu xadiiskii wuu isnaadiyey bay ka dhigantay asnad alxadiis wuu isnaadiyey waa maxay ay rawaahu bisanadihi xadiisku wuxuu kusoo wariyey maxay sanadkiisa qofka hadduu laakiin axaadiisa sheego oo axaadiisa sanadkeedu uuna ku warinahayn musnid lama odhanayo kutub kitaab axaadiista ka mid a hadduu qoro tusaalahaan oo kale laakiin axaadiista bisanadiha uuna ku warinahayn lama odhanayo musnid laakiin markuu axaadiista ku warinaya sanadkii ay lahayd ee sheekhiisa uu ka warinayay ilaa aakhiri sanad maxaa magaciisa la idhaha musnid الذي يروي الحديث بسنده أما معرفه يسو حديثه سو ورنيه أما مجرد سو ورنت أسو قرها نقطة مرة هدو حديث كسند ككو ورنيه مسند بالويقة haddii musnad la idhaahdo oo nuunta la fadxeeyo way ka duwanta almusnad marka la idhaha macaani kale qaadanaysa bifatxi nuun waayo luqatan bada way kala duwayno musnidna waa ismu faacil musnid waa kii wax tiirinaya noqonaysa xarag ahaan min alisnaad waa laga soo qaada musnidna waa ismu mafcuulo wixii la tiiriyey uu noqonaya istilaaxna way kala duway eray bixin ahaan oo musnid waa qofka xadiiska sanadka ku warinaya musnadna dhowr idlaaq bay markaas leedahay ilaa saddex idlaaq meelaha waxaa ka mid a markaas kuwa inoo iman doona xadiidka sanadkiisu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu xidhiirsan yahay ayaa la yidhaha musnad tacaariifta ku jirta musnadka waxaa ka mid a la yidhaha waxa weeye alxadiid almarfuuc almuttasilu sanad xadiiska marfuuca ee rasuulka loo tiiriyey ee sanadkiisuna weliba uu xidhiirsan yahay sanad xidhiirsan rasuulka loogu tiiriyey waxaa la yidhaha xadiisun musnad musnad baa la odhanaya waxaa ka mid a kutub kutub almasaaniid macnaha kelimat musnad ay leedahay kutubta loo gaar yeelay axaadiista saxaabi kasta uu soo wariyey in lagu ururiyo waxaa la idhaha kutub almasaaniid kitaabkan waa kitaab musnad ayaa la odhanaya sida musnad axmed ibnu xambal musnad waxaa kaloo la ydhaha xadiidka aaadi kutub axaadiista ku warinaya bisanad kitaabka axaadiista ku sheegaya biasaaniidiha kusoo warinaya waa kitaab musnad baa loodhanaya maala waxaa leeyahay kitaabkani waa musnad kitaabkani waa hayru musnad waxaa looga socdaa kitaabkana axaad axaadiista iyo hadallada wuxuu ku warinaya bisanad kana biduuni sanad buu ku warinaya marka kelmaddan musnad haddii bifatxi nuun laga dhigo idlaaqaadiiyo macaanida leeda wayna inoo iman doona insha allahu tacala laakiin kan magacid ahlulxadiiska ka mid a dhawaaqitaankiisu waxa weeye almusnid weeye waana aladii yarwi alxadiisa bisanadi ثالثا المحدث ومحن المحدث الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية محدث وحال يرى قفك مركز كهولا علم الحديث الذي يشتغل وقفك كشقيا بكهولا بعلم الحديث علم الحديث رواية هديت سوورين أحاديث السوورين هاي wadiraayatan hadday tahay markaas macrifo iyo aqoon loo yeelanayo qawaacidda iyo usuusha soo warinta iyo riwaayaddu ay leedahay marka muxadis marka la idhaah xadiiskii baa loo nisbeeyey xadiiskaa loo nisbeeyena mujarad ma aha musnadkii oo xadiiska qof sanadkiisa kusoo warinaya maaha laakiin waa qof macrifo iyo aqoon ula axaadiista min jihati sanad hadday tahay asaaniiddeeda iyo soo warinteeda iyo mutuunta iyo hadday tahay qawaacidda markaas riwaayaddu ay leedahay intaaba qofka macrifo iyo aqoon u leh ayaa waxaa la odhanaya maxay almuxadis alladii yashtaqilu bicilmi اlxadiid waa qofka ku howlan cilmi اlxadiiska riwaayatan wa diraayatan riwaayatan waa maxay waa soo warinta axaadiista lasoo warinayo mutuunteedii iyo asaaniiddeedii wadiraayatana waa maxay waa in macrifo iyo aqoon uu yeesho waxa uu soo warinayo waxaa soo gudagelaya dhinacii yani qawaaciddii iyo usuusha riwaayadda inuu macrifo u yeesho oo uu garanayo mujarad soo wari warin qura ma noqonayso laakiin sanada wa matna waa qof ku howlan xadiiskao macrifo iyo aqoon u kaasaa muxadis la odhanaya waana darajo sare almuxadis oo darajo markaas hoosaysa ma aha muxadis macnaheedu ma hoosayso waa musnad lafahanteeda iyadaa iyadaa markaas ka sii saraysa waa qofkaa macrifo dheeraada u leh axaadiista sanadkeeda iyo matnigeeda iyo qawaacidda cilmiga xadiiska intaba garanaya أربعة الحافظ حافظ أرفع درجة من المحدث وحو درجة هان كسر هي حافظ كنا محدث حافظ ووصف اسم السر ومحدث كسيسر هي uu kasii darajo sareeyey xifdi baana markaas ku jira ilaa culimada qaarkood yidhaha markaas marka laysku eego inta uu garanayo xaafidka axaadiista yani waxa uu garanayo iyo waxa markaas uuna garanaynu ka jahli qabo waxaa fara badan inta uu garanayo wuxuuna garan garanayn baana yidhi axaadiis iyo huwaad iyo macrifi aqoon buu leeyay badankeediina uu garanayo marka iyadana waa darajo ammaan ah oo ka saraysa muxadiskiiba ka sii saraysa weliba xaafid khamsa alxaakim waa alqaabta alxadiisku ka mid yahay alxaakim marka marka la firiya xaakim sharc waxay noqotaa yani bimacna alqaadi alxaakim bimacnaa ish alqaadi xaakim marna waxaa loo isticmaalaa qofkii markaas dee xukunka haya maamulka labadaa macno way yeelataa laakiin halkan marka xaakim waa laqab amba magac alqaabta iyo magacyada ahlulxadiiska ka mida xaakimkii maaha qaadiga ahaa mana aha sidaas oo kale kii waxa weeye markaas waaligii amba amiirkii xukunka iyo maamulka iyo ka labadaa midda ma aha laakiin markan macnaheedu wuxuu noqonayaa waa magac sida muxadis iyo xaafid oo kale أهل الحديث كي ليه وهو الذي أحاط بأغلب الأحاديث أحاديث بدن كيدا واكا كوبي وهو الذي أحاط واكا كوبي بأغلب الأحاديث أحاديث بدن كيدا حاكم مركا اسنا حافظك مكسي سرهيا علماء قار كود باكرة وعدد أسر ديبا محدثك xaafidka xaakimka qaar baa cadad mucayan shardiye oo yidhi ka intaas oo kun boqol kun oo xadiis amba intaa kooba magacaasuu yeelanaya ka intaa iyo intaa koobaana maga magacaasuu yeelanaya laakiin sida waxaweye markaas sawaabka ah waxa weeye markaas inaan magac cadad mucayana aan la shardi karin aan loo shardiahayn saasaa waxay markaas saraajixa tiro mucayana aan loo shardin laakiin waa magacyo ammaan ah oo weliba sii kala sarreeyey oo sii kala darajo sarreeyey wey laakiin wax daliilo looma haya in la idhaaho muxadidku waa ka intaa iyo intaa koobay oo xifdiyey xaafidkuna waa ka intaa iyo intaa koobay xaakimkuna waa ka intaa iyo intaa cadadkaa qabtay culimada qaarkood laakiin way sheegeen arrinkaas sita amiiru lmuuminiina fi lxadiis macnaheed waa maxay muuminiinta kii hogaamiyaha amba amiirka ugu ahaa xadiiska ammaan aada u saraysa yari weeye waa amiirkii muuminiinta yani ku hogaaminaya xadiiska ee ka dhiganta hogaamintii imaaraddii baablis wa hada laqab magacaasan banaanaysa uliqa waxaa lagu sheegay oo lagu idlaaqay calaa jamaacatin min almuxadisiin koox muxadisiinta ka mid a magacaa lagu sheegay kalimaam albukhaari oo kale wa cali ibn lmadini cali lmadini waxa wey waa sheekh albukhaari imaam albukhaari alimaam cali lmadinina waa la garanaya waa min kibaar a'imat waxay markaas ahli lxadiid a'immada waaweyn nuqaada ah ee min culamaa cilal ka mid eh ayay labadoodu ka mid yihin markaasaa lagu idlaaqay amiir lmuminiin labadooda waa lagu idlaaqay iyo qaar kalena marka amiir lmuminiin iyadoo waa ammaan aada u saraysa oo kuwan kale way ka wada saraysa sababgeed jamaaco kooban culimada qaarkood ay ururiyeen ayaa lafdiga amiirulmuminiinka lagu idlaa oo lagu sheegay sabca alraawi waa maxay alraawi naaqil alxadiid waa qofka xadiiska soo warinaya soo naqlinaya wa yujmacu calaa ruwaah ruwaadna waa lagu jamciya raawi waa soo wariye waa kii xadiiska soo guurinaya soo warinaya soo naqlinaya wa yujmac calaa ruwaati waxaa lagu jamciyaa maxay ruwaat waa jamc raawina waa mufrad ruwaatuna waa maxay waa jamc athaamin alahariy nisbat ila alahar waa tiirin amba u nisbayn loo tiiriye aharka aharkana halkan waxaa looga sharcaa macnihii caamka ahaa ee koobsanaya axaadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo waxay markaas aahaarta saxaabada iyo taabiciinta marka qofka loo nisbeeyo athar oo ugu horeysa axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa waxaa la yidhaha alathari xadiis kale fahanteedu way soo aroortay iyadoo loo nisbeeyey oo kutub alansaab waxaad ka arki kartaa alxadiiiy waad arkaysa xadii waa nisba ila alxadii xadiiskii baa loo nisbeeyey alahariyuna waa maxay waa nisbatun ila alahar aharkii baa loo nisbeeyey oo xadiiskii alxadiiiyu xadiiska loogu nisbiyey waana qofka yani de macarifada iyo waxay markaas aqoonta xadiiskoo leh waxay markaas kuna toosnaanaya ku canfanay waqad intasaba ilayh waxa u nisbe sheegtay kaiiru min alculamaa qaar badanoo culamada ka mida qaar badanoo culamada ka mid a ayaa aharka u nisbe sheegtay yaquulu cabduraxiim ibn xusein alahari yani ciraaqiga alfiyadiisa xagga ugu horeysaba alimaam alciraaqi muqadimadu xornaya alahari buu isku nisbaynaya xadiiska iyo aharka culimo fara badan oo nisbe sheegtaa jira sida ay ugu nisbe sheegteen culimo fara badan yani markaas sunnada fulan ibn fulan asulmi culimo fara badan ay ugu nisbe sheegteen ilaa asalaf madhab asalaf fulan ibn fulan asalaf intaba tusaaleyaal haddaad u baahato dee waxaad ugu dhood ka heli kartaa kutub alansaab kutubta ansaabta ayaad ka eegeysa alahari kuwa u nisbe sheegtay waad ka helaysaa aلsuni kuwa u nisbe sheegtay waad ka helaysaa waxaa markaas xadiii kuwa nisbe sheegtay waad ka helaysaa asalafi kuwa nisbe sheegtay waad ka helaysa marka alahariyu waa nisbat ila alahar aharkii loo nisbe sheegtay qofku isku tiiri waqad intasabuu ilayh kaiiru min alculamaa qaar badanoo culamada ka mid aana u nisbe sheegtay nisbe sheegashada markaa aharka loo nisbe sheeganayo waa shay ma'huur can salaf salafkii minas waa waa shay dee laga hayo culimmada markaas halkan waxay noqonaysaa mujarad xagga ku camal falitaanka oo qura maaha marka dhinaca halkan laga fiiriy alqaabta iyo alxadiiska marka la eegayo waxa way xagga aqoonta iyo macrifada iyo garashadana way ku jirtaa dee xagga ku toosnaanta ku camal falitaankana way ku jira oo qofku isagoon macrifo u lahayn hadduu markaa yidhaah aari baana yani axaadiistan ku camal falay un iltizaamay amba sunni baana oo sunnada rasuulka alayh salaatu wasalaam iltizaamay amba salafi baana oo waxay markaas madhabka salafkan raacay waa hadal saxade waana siday waajibka tahay de qof inuu markaas raaco sunnada aahaarta madhab salaf waa ina mid xaqiiqo waxay markaas dhaba taas ay noqoto ayuubaa muhima mana ahan shay markaas de qofka lagu ceebayn karo oo la odhan karo maxaad kaga qoranaysa fulan min fulan alahari basalafi culimmaduna alqaabta noocan oo kale waxay soo saareen markii dad fara badan oo ehlbidco sunnadii khilaafay soo baxeen iyo madhabkii salafka ayaa muujin markaa dariiqadii iyo madhabkii salafka iyo sunnada la muujinayo ayay culimmadu nisbe sheegtay sn anaku hadday ku ehlbidac markay soo baxeen ayna ahlu sunnan anaku markay soo baxeen dad ahlu ra'yi iyo ahlu caqli ay waxaan ahlu xadiid ahlu athar ahlu waxay markaas madhab asalaf yani anku dariiqa hore ayaynu ku dayayna oon raacay laakiin bidcan iyo waxyaabahan dambe cusub dariiqooda ma marin marka shayga ugu weyn waa dee in waxaway markaas ila waa magac taas way noqonaysaa waa in qofku dee uu ictiqaadan wa qawlan wa ficlan waa ina ka tag taas ictiqaad ahaan iyo qowl ahaan iyo ficil ahaan intuba waa inuu markaas dee madhabka uu nisbe sheegtay uu ka muuqdo waxay markaas aharku axaadiista ba madhabka salafka amba sunnada ah dadka qaarkood baa laga yaabaa iyakoo nisbooyin muxdatha oon asal lahayn sharci dadka yani ugu baaqayeen haddana taa ay qariibsadaan ambaba waxay markaas ay shay aan wanaagsanayn u arkaan taasina mid saxa waxa weeye markaas ma aha halkan markaa waxaa looga socda waa maxay alahari maaha waa waa aqoon iyo garasho aharka oo loo leeyay iyo xaggii kucamalfalitaanka labadu way noqonaysa maaha mujarad yani xagga kucamalfalitaanka qura maaha waayo waa ammaan waana laqab alqaabta xadiiska een ka mid magacyo kale la way jiraan lakiin kuwaasaa ka mid a alqaabta muxadisiinta aba alxadiis adars alkhamis casharka shanaad aqsaamu alkhabar bictibaari qaa'ilihi waa qaybaha khabarkuu leeyahay marka la fiiriyo cidda tiri وكا عشرك ugu horeeya casharada markaas yani mustalax si toos oo la xiriirsan kuwa hore oo dhami markaa iska muqadimaad baaheen waxa way aqsaamu alkhabar qaybaha khabarku leeyahay biictibaari qaa'ilihi marka la eego oo la fiiriyo hadalka cidda tidhi ictibaar marka la fiiriyo weeye ama marka la eego qaa'ilihina waa cidda tidhi marka khabarku qaybo badan buu leeyahay laakiin qaybta casharka shanaad ku saabsan waxa weeye qaybaha khabarku yeelanayo marka la eego hadalka cidda loo tiiriyey ee tidhi الخبر إما أن يضاف إلى الله تعالى خبر إما أن الله سبحانه وتعالى الله تيري وإما أن يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه رسولك الله تيري وإما أن يضاف إلى الصحابي إيه صحابي الله تيري وإما أن يضاف إلى التابعي إيه تابعي الله تيري فمن بعد يعد كدميس انت عمدون بنقني خبر كلا سورني إما أن الله سبحانه وتعالى لم سورني ورسولك الله سبحانه وتعالى هو تيرني إيه رسولك الله تيري oo la yiraahdo rasuulkii baa sidaa yiri iyo in loo tiriyo saxaabi oo la yiraahdo saxaabi baa sidaa sameeyay ama sidaa yiri iyo in loo tiriyo taabici oo la yiraahdo taabici baa sidaa yiri ama sidaa sameeyay ama taabicu taabici inta mid uu noqonay hadalku ciduu ka soo fulaya marka la eego afartaas uu noqonay فالأول الحديث القدسي كهرة وحل إلى حديث القدسي حديث إلهي سبحانه وتعالى الله تيرنيه رسولك إلهي وكسورنيه محل إلى الحديث القدسي بل الحديث الإلهي والثاني الحديث المرفوع كلابات نوحة لأنه كرسولك الله تيرينيه حديث مرفوع والثالث الموقوف كصدحات وكصحابة الله تيريه الموقوف بالين والرابع كأفراد المقدوعوي وكتابعين الله تيريه يتابع تابعين تيعد كتبس وعلى هذا تامر كالفيريو فالأقسام أربعة أقسام تأفر بين غنيس مركا اللي يقول هذا العدة وكل ماني hadalka cidda loo tirinayo amba sanadka xadiiska marka la soo wariyo meesha uu ku dhamaanayo afarta mid uba ka soo baxay imma in noqdo xadiis qudsi wa imma in noqdo xadiis marfuuc wa imma in yahay xadiis mawquuf wa imma in yahay xadiis maqtuuc afarta weyn waayo haddii xadiiskii rasuulka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo wariyo maxaa la odhanaya xadiisu lqudsi haddii rasuulka loo tiriyo la yidhaha rasuulkii baa sidaa yidhaha amba sidaa sameeyana maxaa la odhanaya xadiisun marfuuca la odhanaya haddii loo tiriyo saxaabina maxaa la odhanayaa mawquuf haddii taabici loo tiriyana maxaa la odhanayaa maqduuc idan afartaa qaybood waa magacyada khabarku yeelanayo marka la fiiriyo halka sanadku ku dhammaanayo amba cidda hadalka odhanaysa wax kale lama fiirinayo qofku markuu dhasho maxaa loo bixiya soo aabbihi magacuma bixiyo maxamed iyo cabdiraxmaan iyo yaa soo saasoo kale maaha kana kuwana waa sidaasoo kale wax kale lama fiirinayo inta halka lagu sheego waa qaybaha khabarku leeyahay marka la fiiriyo hadalka cid oranaysa amba hadalku sanad kalku ku dhamaanayo الخبر ما يضاف الى الله تعالى ما الى الله لو تيريو واما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسولك لو تيريو واما يضاف الى الصحابي يا صحابي لو تيريو واما يضاف الى التابعي يا تابع لو تيريو فمن بعده انت مد كمر بكبح ماي فالأول كوري وك إلهي لو تري الحديث القدسي بالنا والثاني الحديث المرفوع بالنا كأصحاب رسولك لو تري والثالث الموقوف بالنا وكأصحابك لو تري والرابع كأفراد كتابعك لو تري فمن بعده المقطوع بالنا وعلى هذا تامرك اللي يسكت التابو فالأقسام أربعة أقسام توامسة أفرق يبودوي أفر تاقيبات أيامتك كساعة دوسي قارون دراسينين حديث المرفوع محويه حديث الموقوف محويه حديث الموقوف محويه حديث المقطوع محويه midka si gaar ah lagu warhamo culimada qaarkood waxay u qaybiyeen markaa saddex ayaan wuxuu ka qaybsamaya marfuuc iyo mawquuf iyo maqduuc marka xadiisul qudsi geerishi qaarkoodna markaas afartan qayboodba way u kala sheegeen waa xadiisul qudsi مرفوعنا لما ورنيته موقوفنا لما ورنيته مقطوعنا لما ورنيته أحاديث سنة كتب حديث كتب تحديث سنة ويقوبصت مركب حالة الحديث القدسي أما الحديث الإلهي بالورن محايك لي واحد الحديث المرفوع حديث مرفوع مرفوع لغة وحلقة سوقة من الرفع واسم مفعول وعلى قصقة من الرفع رفع وكريلتان مرفوع لو أحل كريه والصقف المرفوع wixii la kor yeelaa loonaya waa marfuuc laakiin kani dee waa waa macne markaas istilaaxi waa xadiiska rasuulka loo tiirinayo culimada qaarkood waxay leeyihiin yani waxaa loo tiriyey rasuulkii maqaamkiisuu sareeyey saasaa marfuuc loo yihi binisbatihi ilaa saaxib almaqaam alrafiic saasaa marfuuc loo yihi min rasuulka maqaamkiisii masladiisu way saraysa وهuو ma uضiifa waa wixii loo tiiriyo ilى النabiyi salى الlahu عalayه wasaلم rasuulka min qowli oraah ah aw ficli amba ficil ah wuxuu sameeyey rasuulka aw taqriirin amba ah wuxuu rasuulka ogolaaday inta lagu ag sameeyey wixii rasuulka عalayhi الsalaaةu wasalaam loo tiiriyey cidda u tiirinaysa lama eegin wixii rasuulka loo tiiriyaa la yidhi cidda u tiirinaysa cidday doonto ha noqoto saxaabi ha noqdo taabici ha noqdo taabicu taabici ha noqdo cidduu doono ha noqdo waxaa la eegayaa tiirinta rasuulka loo tiiriyo markaa maa udii wahuwa maa udiifa waa wixii loo tiiriyo ila nabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam min qowlin waxaa loo tirinaya oraah ha noqdo qowl qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat aw ficlin amba ficil ha noqdo halaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaana waxay markaas idaa dakhala beyto yabda'u bisiwaa markuu rasuulku guriga galo wuxuu ku bilaabi jiray cadad yani ficil wuxuu xubnaha ka sameeyey macnaheedu aw taqriirin amba ha noqdo wax rasuulka halkuu jooga lagu ag sameeye rasuulku dabeeta una inkirin taqriirkii rasuulku yaa la odhanaya waxa rasuulka lagu agsameyey rasuulku inuuna diidin inuu raalli ka yahay ayaa markaa taas ay tilmaamaysa qaala albayquuni wuxuu ihi saaxib albayquuniya nadmigaa markaas bayquuniyada loo yaqaano wamaa udiifa lilnabiyi almarfuuc buu wamaa udiifa lilnabiyi ay ila nabiy almarfuuc baa le wixii rasuulka loo tiiriyo maxaa la yidhaha buu yidhi marfuuc laakiin waxa cidda waxaa loo tiriyey rasuulku muxuu noqon karaa qowlna uu noqon karaa ficilna uu noqon karaa taqriirna uu noqon karaa فالحديث المرفوع على ثلاثة أنواع حديث المرفوع هو صدح قيبه واحد المرفوع القولي مرفوع قولي وأراه رسولك لو تري عليه الصلاة والسلام يقول نحو نحو قول القائل وبسد أراه مركز قائلك وبقفك يريد ورنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث marka la ilaah qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam inama alacmaalu binniyaat maxaa la odhanaya waa marfuucun qowliy waayo rasuulka maxaa loo tiiriyey qowl baa loo tiiriyey inayn almarfuuc alficiliy marfuuc ficli ah naxu qowlul qaa'il oo kale weeye odhaahda markaas qofku waxuu qaa'ilku odhanayo salla rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu tukaday ragcatay laba ragcadood buu tukaday rasuulka laba ragcadood buu tukatay maxaa loo tiiriyey rasuulka de waa ficil ficilkaasna waa tukashada laba ragcadood uu tukaday rasuulka marka waa marfuuc ficil baa la odhanay saddex almarfuuc taqriiriy marfuuc taqriiri naxu qowli lqaa'ili waaba odhaahda waxay qofku odhanayo ficila bixadrati nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka goobtiisi baa lagu sameeyey kada sidaa kada waa kinaaya can shay waxaasaa lagu sameeyey walam yunkiru rasuulkuna mu inkirin haddii la idhaaho rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadaradu joogay waxaasaa lagu sameeyey amba waxaasaa laga yidhi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muu inkirin waa marfuuc laakiin marfuuc muxuu noqonayaa de waa taqriiri waayo qowlkan amba ficilkan rasuulka halkuu joogay laga sameeyey rasuulkuuna inkirin rasuulkaa yidhi lama odhan karo amba sameeyey laakiin waxaa la odhanaya waa marfuucun taqriiriyinoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa looga tiirinaya xagga inuu ogolaado raalli ka noqdo waayo qowlka amba ficilka rasuulka laga agsameyey hadduu alla shay aan banaanayn isagoo rasuulka ogo waxay markaas ma suurta gashan inuu ka aamuso marka sidii qowlkiisoo kale uu ka dhigan yahay amba sidii ficilkiisii oo kale marka maxaa leeyahay waa marfuucun taqriiriy shayga waktigii rasuulka sala allahu calayh wasalam dhaca ee goobta rasuulka laga sameeyo labaa loo kala qaaday hadduu rasuulku ogaado saxaabi qowl uu yidhi amba ficil uu sameeyey rasuulka meesha muu joogin laakiin rasuulku uu ogaaday kaasoo xun buu ka dhigayay meeshuu rasuulku joogay in laga sameeyo kale oo marfuuc wuxuu noqonaya taqriiri laakiin haddaan rasuulku waxa weeye markaas una ogaan marfuuc waxa weeye taqriiri ah ee waxa weeye lama odhanayo waxaa ku jira laakiin shaaricu inuu shaygaa qiray oo ogolaaday markaa shaygaas inuu bannaan yahay waa laga qaadanaya haddii waktigii waxa weye rasuulku noolaa calayhi salaatu wasalaam yacni waxyigu uu soo degayay hadday saxaabada qaarkood wax sameeyaan oon waxa weeye loo diidin oon loo ankirin inuu shaygaasi bannaan yahay waa laga qaadanaya sida xadiidkii jaabir ku jirtay markaas kuna yani naczil walwaxyu yanzil walow kaana mima yunha yanhaana canhu qur'aan yani cazl baynu samayn jirnay iyadoo qur-aanku soo degayo haddii yahay wax aan la ogolayn waa naloo diidi lahaa buuli laakiin lama odhanaya taqriirka rasuulku ka midi mar hadduna sheega rasuulku ogaa taqriirka rasuulka marfuuca taqriiriga wax loo tirinaya waa maxay waa waxa xadaradii rasuulka lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo unan kirin amba rasuulku ogaaday oo rasuulkii gaaray oo unan kirin kaasaa marfuuc taqriiriga loo odhanaya laakiin kan jaabiru sheegay waa taqriiru yani shaaric sharciga waa sheegaa qiray macnaheeda ka dhigan ilaahay subxaana wa tacaala dee kama aamuseen ee uu caddayn laa waxay baa lagu soo dejin laha hadduu sheegaas wax xaaraana uu markaas noqon laha marka marfuucii maxaa loo kala qaadaya marfuucun qawliyun marfuucun ficliyun marfuucun taqriiriy saddexdu waxay soo gudagelayaan tacriifkana maa udiifa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka loo tiiriyo min qawlin odhaaha aw ficlin wuxuu rasuulku sameeya aw taqriirin wax uu rasuulka ogolaaday intaasi intuu soo gudagelaya cidda u tiirinaysa amba saxaabi ha noqdo amba keyrkii ha noqdo sanadka loogu tiirinaya sanad mutasila ha noqdo sanad munqadaca ha noqdo arrimahaasoo dhan lama fiirinayo waxaa la eegayaa in mujarad shardi waaxid waxa weeye alrafcu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam in rasuulka loo tiiriyo mar haddii sheega rasuulka loo tiiriya magaciisa maxaa la odhanaya marfuuc baa la odhanaya waa saxiix maleheedu ma aha waa daciifna ma aha waa maqbuuli waa murduud midna macnu taam ah maxaa looga socdaa un waa magacuu leeyahay xadiiska rasuulka loo tiiriyo wamaa udiifa lilnabiya almarfuuc shardi kale lama fiirinayo lama eega xataa lagu qaydi maayo kan uu tiirinaya xadiiska rasuulka inuu saxaabi noqdo xataa lagu qaydi maayo taabicigu hadduu xataa uu tiiriyo uu soo gudageli wax kale hala xidhiirin adigu markaas اثنين الحديث القدسي حديث القدسي القدس وبمعنى الظهر وظهرنات حديث القدسي waxaa markaa loogu tiiriyey waxaa loo tiiriyey ila rabb alla subxaanahu wa tacaala daatadiisu ay dahiran tahay ee quduuska ah ayaa markaa loo tiiriyey marka alquds waa dahirnaanta الحديث القدسي أما الحديث الإلهي لبضوا على إله وحوي وهو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وحديث الرسول كسورني ربي عز وجل وينو شرفي إليه وحقرن عين قرأ سماها صدر تنا هي ع يوم أقرأ يا وعز وجل به كاسوا كاسوا خطا بو تصحيف توي ku yiri laakiin waa halkaas ma garanaysa waan ku arkay bartaas laga qaar kaliya jiray laakiin tan kala ka tasxiifaas rabaa marka tan loo yeeyo الحديث القدسي وهو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث رسولك كسورني عن ربه عز وجل ربك كسورني ويسمى الحديث القدسي بالغ والحديث الإلهي بالغ لبضا مقع بالغ الحديث القدسي يا حديث الإله الحديث المرفوع رسولك كتاقي لكن حديث القدسي رسول كان لك سورني رسول كنوح كسورني إلهي سبحانه وتعالى ورسولك ودافسي سيد قال الله عز وجل وورني كاسال ورني الحديث القدسي أبا الحديث الإلهي بالغ مثاله تسالها حديث القدسي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه إلهي قال إني أنا عند الظن عبدي بي أنا وحنا هي الضوء كي وحو يقفش ما لها الضوء كي قيانا يعني وحو ناكسن دي وحي مركز يقفشه waxay wanaagsanayaan markaas na ku abaalmarinaya hadduu xumaan iga fishana oo malihiisu xumaadana xumaantaase waxay markaasu helin marka waa xusnu dhan birabbi ayuu xadiisku sheegaya in qofka melihiisu ilaahay subxaana wa tacala uu ka filanayay wanaagsanaad laakiin malaha wanaagsan waa inuu camal wanaagsan dee raaciyo haddii kale tamani ayuu noqonaya wa ana macahu maciisaan ahay xiina yadkurunii marka waxa uu xusaayo maciisaan يعني وأن نصرين وأنه يلينين الحديث حديث كسوى حديث القدس وهي رسولك إله سبحانه وتعالى وتيم كم ذا حديث القدس أربعين كجرة حكم ذا يا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما طيب حكى له كم ذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب حكى له كم إذا يا آه. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا هيا حكى له كم إذا يا إن الله كتب آه الحسنات بالسيئات أفر حديث شبه مركب كتير بعيد culimadu waxaa jira markaas u gaar yeelaya axaadiis alqudsiya kutub gaara kutub gaara ayaa markaas u gaar yeelay oo lagu jimciyo lagu ururiyo axaadiisa qudsiga طيب الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم فرق قول حيا حديث القدسي يا قرآن الكريم حوكل الحياة القرآن يا حديث القدسي القرآن الكريم والحديث القدسي من كلام الله تعالى قرآنك الكريم في حديث القدس لبدو حكمه لله سبحانه وتعالى هذا الكيس marka la maxaa keenay hormada ka hadla maxaa u dhaxeeya quraanka iyo xadiis qudsi quraanka waxa la garay deenu hadalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala markaas xaqiiqahan ku hadlay qaal allah ta'ala wala waran xadiis qudsigiina rasuulku wuxuu leeyahay qaal allah ta'ala ilaahay wuxuu yiri sagara rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka soo warinayaa oo uu tiri ilaahay subhanahu wa ta'ala sida awgeed quraanku sida hadalka ilaahay subhanahu wa ta'ala uga midii ayaa xadiis qudsiga hadalka ilaahay ka midii hadalka ilaahayna iyo tanawwa ma aha shay kaliya ma aha ilaahay subhanahu wa ta'ala sida madhab ahlus sunnah wal jamaa ay misayn oo hadla markuu doono hadla sidoo doono ayaa waxay markaas u hadla wa kallama allah muusa takliim ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ayuu ku hadla malaa'igtana waxay markaas u la hadlay xadiis qudsi markaas isna hadalka ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu kamid oo rasuulku waa kale ilaahay wuxuu yidhi waa kale hadaba way quraanka muxuu kaga duway walakinahuma yaftariqani bima yaat waxay ku kala duway arinka soo socda furuuqda oo kala dhaxaysa waata waahid alquran alkarim qad'i thubut quraanka karimka sugnaanshiisa waa la qadcinay waa la geynay waa mutawaatir de quraanka waxaa soo kala naqlinayay waxay markaas jiil can jiil qar can qar eesaa loo soo gaarsiiyey man ankara xarfan minhu qofka inkira xaraf ka mida kafara wuu gaaloobay qofka xaraf qur-aan ka mid inkira waa shay qadci oo mutawaatir markaas waa u gaaloobay waayo qur-aanka waa la qadcinaya waa la goynaya hadalkii ilahi subxaana wa tacaala wax ka midana shirki lama gelin karo اثنين والحديث القدسي حديث القدسي فيه المقبول والمردود يسقى مقبول ومردود ولي صحيح يا ضعيف ولي واي يسقى السند بالغ سورني marka de saxa rasuulka iyo saxaabada wixii ka dambeeyay marka la eego sanadkaas wuxuu noqon karaa sanad saxa iyo sanad daciif ahadiisa kale hadiisul qudsi leemiyo sanadkiisa la fiirinay leeyahay mid saabita iyo mid aan saabitin sugnay mid buuliyan ba maqbuul iyo mardud buuliyan laakiin quraanku dhamaantii waa shay maqduuc ah mutawaatir qad cul guyn halka way ku kala duwan ثالثا القران الكريم فرق سدحت قرانك كريمك يتعبد بتلاوته اغسكيس ولا لو عباديست والصلاه لدي markaas lagu akhrinay lagu tukanay shart shuruudi salaada kamid waxa barukrigeediya inuu daqo faatixadi akhriyo بخلاف الحديث القدسي حديث القدس قتال وكبي دون القران فلا تصح الصلاة بما أنصح الصلاة لموتك وما أرني فاتحة وحن راعنا يا حديث القدس ما هذا الكلا يكمل طالما أرني مركا القرآن يتعبد بتلاوته akhriskiisa lagu cibaadaysta salaadiina markaas waa lagu tukanay oo ka shardi baa markaas in shay quraanka kamid ah la akhriyo axaadiisuna waxay cayintay dee faatixada laakiin xadiisul qudsigu sidaas ma aha isaga sidii markaas quraanka loogu cibaadaysanayay akhriskiisa ee salaada loogu tukanayay dee loogu tukan maayo halkaana way ku kala duway arbaca farqiga afraad ورد في الحديث وحكوس أروري أن القرآن الكريم قرآن الكريم كه كل حرف منه حرف كسو كمين بعشر حسنات طبعا وحيا مركز وراء أي المهلي سلك حديث كان مركز مرفوعا وموقوف بو صار حديث كاسي قفك وحيا مركز حرف أخري قرآن إنه كهلا أي مركز طبعا وناك توحي الرسول لا أقول ألف لامين حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم يعني صدر بين قرنس ونال فهي ألف كنا حرف لام كنا حرف ميم كنا حرف ولم يرد هذا في الحديث القدسي تاس حديث القدسي لكن كم سارو أثر كابدنا آخر في القرآن كم سارو حديث القدسي كم سارو خامسا فرق الشنات القرآن الكريم قرآن كريم كان معجز وي waa mid markaas carabtii fusaxadahaa iyo dadka dhammaantood ku riday icjaas taagdaro ay ka caajiseen inay isagoo kale keenaan yani qur-aanku waa mucjisadii yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam la siiyey mucjisooyinkii la siiyey ta ugu weyn weeye mucjisooyinka ugu waaweyn rasuulka alayhi salaatu wasalaam la siiyey waqad taxadda allahu ilaahay wuxuu ka dalbeebe u ku cariyey alkufaara gaalada alityaana inay la yimaadaan bimilihi qur-aankao kale inay la yimaadaan جيسن كير كير حال لو عريه ان القران كو دن كينا فليات بحديث مثل ان كانوا صادقين انت لما تسكو تغا وكير كير وين waxa lagu leeyahay markaas faatu bi ashri suwar muftariyat sad toban suuradood waxay markaas muftariyada balkeen waxa weeyay la yimaada wakiir kari weyn marka arintu waa taxadiga leeyahay arbal keena hadaa hadalkii ilaahay inuu yaa diidantii oo ilaahay subxaana wa tacaala nabi laahi maxamed ku soo dejiyey bal isagoo kale keen dee way keri kari waa inayna keenaan waxaa ku dhacay markaa cajis taagdarha ku dhacdo ay keri kari waayeen inay markaas keenaan saasay ku caddaatay oo mucjizo ku noqotay inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa qaarkoodna iyakoo gaalaa ay ka markhaati kicin inayna keeni karahayn wanaa hadal shaacirna maaha hadal waxay markaas qof faaliya maaha hadal yani markaas ilaahay subxaana watacaala mooyaane cid kale kama weyn qaarkood baa caddeeyey oo qirtay cid ilaa hadda keentana lama hayo oo waxayaan carabtu waktigaa markaas afsaxu nnaas fusaxaa bulaqa ay ahay dabeetana shay waxa weeye wixii ay iyaku ku loolami jireen ay tanaafuska ku samayn jireen la jinsi oo markaa xuruuftii hadalkoodu ka koobnaa ay ku wada hadlayeen ka kooban ayaa ilaahay subxaana watacaala nebiga mucjisaan uu siiyey oo qur-aanka sale balkeena isagoo kale wala toban suuradood ka mid a keena suurad balkeena intii midna way keri kari wey marka qur-aanku waa mucjis yani taagdarhu ku rida wey gaalada in isagoo kale keena waqad taxadda allahu ilahay wuxuu ku cariya alkufaara gaalada alisyana inay la yimaadaan bimithli isagoo kale bikhilaaf alxadiis alqudsiy xadiis alqudsiga laakiin taa wuu khilaafsan isaga markaas icjaaskaa qur-aanka ku jira ama mucjisadaa ma aha isagu mucjisa ma aha لا شك حديث القدسي حديث الرسول كان نوع إعجاز كتير بلاغية لكن دكا قرآن كتير وقاصية من أجر سيسنا وحوي معجزة قرآن كويهي أي كين كري وعينا ما أحد يسوع لو ما نعرفنا قرآن حديث وكلا كنا هل كانوا يكوكل الدوي قرآن كو حلقوس فيه إعجاز لكن حديث القدسي لقوس فيه ما ستة ذكر بعض العلماء علماء قاركود waxay sheegeen farqan aakhar farq kale sheegay وهو فرق gaas waxa weey anna alquran alkarim quranka karimka laftuhu laftigiisu ereygiisu ومعناه يمعنيسوا من الله حق إله كهذا القرآن والحديث القدسي حديث القدسي جنا لفته هل كان لفته تبايد يكون قرآن نسخته اسكسح لفته لفت يسو من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه معنيسوا من الله حق إله كي علماء قاربة وحي لهين فرقي قول حياة قرآن كي حديث القدس وحوي قرآن كو على لفظا ومعنى ومن الله لفظ كي سي معنى يسوى قرآن حق إله وكي لكن حديث القدس لفظ كي سوى حكيم رسولك عليه الصلاة والسلام ولفظ كي رسول الرسول كاسي وكهد لكن معنى يسا ayaa ka yimi xagga ilaahay subxaana watacaala culimo badan baa markaas sidaa no- farqiga noocaas oo kala sheegay ذكر بعض العلماء فرقا آخر وهو أن القرآن الكريم لفته لفت جيسو ومعناه يمعنى يسمى من الله حق إله وكهر والحديث القدسي حديث القدسي جنا لفته لفت جيسو من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه معنى يسمى من الله حق إله وكهر لكن لفت جيس حق إله كما هوي معنوه يبقى حق إله كي ولكن هذا التفريق غير صحيح لكن تفريق صحمة بل هو باطل ومد باطل بخطأ يخالف المعتقد الصحيح عقيدة صحة لأنه خلافسي وحوية حديث القدسي وحلورنا يا سيد القرآن كلام كإلهي سبحانه وتعالى وياه أي حديث القدس قلنا من كلام الله عز وجل إلهي بنا سبحانه وتعالى قال ورا قولك إلهي تانا وحود لله رسولك أيا وحو لي قال الله عز وجل قال الله رسولك لي أنه قال إلهي لأيه قرآن كسيدة مركز قال الله تعالى وحوية وقولك إلهي يهي أي حديث قوسك رسولك لي قال الله تعالى هذا الكلام معني سوى حوية قال قولك رسولك ما قولك إلهي ما هو قولك رسولك يعني معناها يبقى حق إلهي كي وحيلا مركز تاسو ذريعة ونقنس قولك باطل كأشاعر ذي كتغين إلا إلا قرآن كاللفتقي سنوا وحيلا مركز رسولك عب يلي أنبا ملك الجبريل أنبا إلهي ملقى أبوري macnihiisa xagga ilahay kenya qur-aanka waayo maxaa qur-aankana waxa wey markaas waa hadalkii ilaah oo dee qaal allah wey xadiisulqudsigana waxaa le rasuulku leey qaal allah marka farqiga u dhexey waa maxay inaad tiraa xadiisulqudsigana laftigiisana rasuulka yidhi macnihiisa xagga ilahi ka yimi haddii taa qur-aanka lagu soo arooriyay kahor si ashaaciradu ay ku tegeen oo kale oo la yidhaha macnahaysana qur-aanka waa xagga ilaahi ka yimi laftigiisana rasuulka yidhi mamlakljiriil baa yidhi وتأويل وي قال الله لي أدو حد قال الله ما هو قال الرسول سدوا تعريف تفريق نوع عصو كلا سحمة ولبدا محققين تنا مركز إنه خد يهي أي مركز عادي إنك سعلوا ساوت ما بيجران لكن سحمة وحلورنا يتلاضوا ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي المرفوع محاوك الرحية حديث القدسي حديث الرسول حديث الرسول كما منه معنيش حق إله كيما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رسولكم يقول لي إنما الأعمال بالنيات من سجس كيف يا سوك رسولكم قال إني أوتيت القرآن ومثله معه وحل يسير القرآن كي يمدك الله منه وسنة رسولك اللي فانت ده وحي ما هشي رسولك سكيف حتى أطور رسولك الشيء كو اجتهاده oo marka hore isagu ijtihaad ku sameeyo una waxay ku soo degin marka dambe sidaas lagu taqriirinay oo waxay ku noqonay laakiin wuxuu rasuulku iska yimid noqon rasuulku muballigh umba in alayka illa albala almubin sida ogeed arinka noocaas oo kala saxma furuqda kale ayaa markaas ay ku kala duwan furuqda kale ay ku kala duwan waayo waa shay daahirkii khilaafsan marka hore tiirintu rasuulka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tiiriyey ee qaala allah caza wajalla uu yidhi way khilaafsan tahay طلبات waxaa loo nayay maxaa kale dhaxay xadiiska rasuulka macnihiisa xagga ilaahay uu ka yimid xadiisul qudsi inuu kala duwayay ta saddexaad waxaa loo nayay asalkiisu wuxuu noqonayaa madhabka ashaacirada ee oranaya markaas quraanka macnihiisa oo xagga ilaahay uu ka yimid waa hadalka ilaahay waa macnaha daatadiisa qaayimka ku ah quraankuna markaa waa cibaara aan bixi kaay aan kalaam ilaahay buu waana madhab fasid oo baatila asaaskiisu madhabkii jahmiyada iyo mu'taziladii uu ka dhisay laakiin marayro ayay u xidhan ashaaciradu weeyro waxay markaas weeyro astureen لكن حقيقة سواء مذهب الجهمية دي معتزلة ونقنية وأنا شيء باطل كتاب إلهي السنة رسولك عليه الصلاة والسلام هي مذهب كالسلف كوي جماعين انتبهوا خلافسي بل هو باطل يخالف المعتقد الصحيح عقيدة السحر آية وحي مركز خلافسي طيب ما انتهى الكسين وشوقيسا الله سبحانه وتعالى أعلم بالله توفيق